maanta oy taariikhdu tahay lixdii bishii shanaad labada kun iyo toban toddobada isla markaana ay ku falanqeeyeen faragelinta qaawan ah oo ku hayso dowlad goboleedka hirshabeelle dowladda federaalka kadib markaan aragnay cadaalad darrada lagu lagula dhaqmay dowlad goboleedka hirshabeelle oo ah si ka duwan dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira kadib markaan aragnay tixgelin la'aanta lagu lagula dhaqmayo hoggaanka dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markaan aragnay cunuqbataynta si gaar ah loo saarayo ilaha dhaqaale ee dowlad goboleedka hirshabeelle golaha xukuumadda hirshabeelle waxay si buuxda waxay si buuxda u soo dhowaynayaan daraankii ay muujiyeen reer hirshabeelle oo iskugu jiro siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan si buuxda usoo waxaan si buuxda isugu raacnay qodobada hoos ku xusan kow in hirshabeelle ay u madax bannaan tahay maamulidda iyo ka faa'iidaysiga khayraadkeeda inay hirshabeelle hesho mid la mid ah xuquuqaha ay helaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira in hirshabeelle ay diyaar u tahay wada shaqayn dhex marto ayada iyo dowladda federaalka in furitaanka dekedda ceelmacaan iyo garoonka cisiley aysan marnaba ka gelayn wax qarqortana dowlad goboleedka hirshabeelle in la ilaaliyo soodimihii wixii ka horreeyey kuaaqosayaashankoodii sida uu qabo dastuurka federaalka ee u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka gebagabadii golaha wasiirah waxay isku raaceen in haddii ay meel marin weydo dowladda federaalka qodobada kor ku xusan dowlad goboleedka hirshabeelle waxay ka tirsan doontaa xiriirka shaqo ee kala dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya